الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد kitaab اljanaa'iz halkaasuu ku dhammaaday waxaan tilmaamayaa xadiis aynu kusoo naqlinay ziyaarada aynu sharaxa kusoo raray markaynu ka hadlaynay oo ziyaarada dumarka ku saabsanaa low balagti macahum اlkuda ma ra'ayti اljannata xataa yaraaha jaddu abik yacni xadiiskaasi waa daciif rabiicatu bnu sayf nin la yidhahda ayaa ku jira marka xaaladii dambaynu ilownay aynu markaa masalada niqaashaynay inaynu markaa dacfigiisa markaa caddayno culamo badan baana markaa daciifisay marka waa xadiis daciifa markaa xuja kuma qumayso xadiiska kale tilmaamaya isaguna isla mawduuca ku saabsanaa low shahidtuka maa zurtuka yacni markaa ay tidhi caaisha haddii aan markaa janaasadaada yacni xaadiri lahaa kumaan soo siyaarteen oo aynu sheegnay sheekhulalbani inuu daciifiyey oo tadliisiya marka uu ku sheegay ibnu jurayj inuu tadliisiyey yacni shacayb arnaa-ud waxa uu ku sheegayaa takhriijka sharxu sunnaha inuu waxa weeye riwaayada cabdirazaaq musanafka ku soo wariyey inuu samaac tasriixiyey oo tadliiskii halkaas in lagu cileeyo uu kaga baaqday weliba dariiq kalena inuu leeyahay oo ayuub nin la yidhaahdana ku mutaabaceeyey ayuu markaa sheegay laakiin calaa kulli xaal istidlaalka masalada waxba ka bedeli mayso markaa la daliishanayo xadiiskaas inay ziyaaratu nisaa ay markaa bannaan tahay xabaalaha haddii maxaadiirta ay ka madran tahay aan lana farabadin yacni marmar inay siyaarataa yacni inay markaa tahay mid markaa mashruucu ah waxay ka beddelaysaa ma jirto xadiiskii kale laftiisana waa loo deliishadaa ee tilmaamayey inuu nebigu sala allahu alay wasalam gabadh xabaalaha dul joogta inuu soo maray oo markaa barooranaysa ou ihi ittaqi illaah wasbiri yacni mana odhan markaa sidaad xabaalaha u timine nebigu sala allahu aleyh wasalam kuma odhanin xadiiskan markaa waxaa laga deliishadaa kaa laftiisa markaa bannaanaanshaha waa laga deliishadaa oo taqriirka nebiga sala allahu aleyh wasalam baa la cuskanayaa kan markaa hore laftiisa oo ay culammada qaarkood yidhaahdeen yacni waxay kutusinaysaa waxay u soo siyaarata inay tahay janaasadiisii inayna xaadirin yacni waxaa lagaga jawaabi karaa in yacni markaa la yidhaahdo janaasada hadday xaadirto yacni ziyaarashada aynay soo siyaaranaynin ma tilmaamayso inay leedahay ziyaaradu ma ma bannaano ma tilmaamayso waayo yacni waxa weeye ziyaaradu cumuum ahaan haddii la yidhaahdo dumarku waa inay siyaartaan dee waxa weeye qabri mucayan a ziyaarashada ay ziyaartaan mid markaa saaran tahay ma aha qabri mucayan a ziyaarashada ay ziyaaranayaan mid ay saaran tahay ma aha marka calaa kulli xaal yacni istidlaalkii mas'alada adiladii aynu sheegnay waxay markaa ka beddelaysaa markaa ma jirto kitaabu azakaa maanta ay taariikhdu tahay laba iyo tobankii bishii safar kun iyo afar boqol iyo afar iyo labaatankii waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala kitaabu azakaa shan boqol iyo sagaal iyo sagaashan xadiiska ah can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdillahi ibni cabbaas waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nebigu bacatha mucaadan mucaad inuu diray radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqda ila alyaman yaman inuu u diray oo fadakara alxadiid xadiiskii buu sheegay bimacnaa xadiisku waa dheeraa ee qadar markaa ka mida ayuunbuu soo qaadanaya wa fiihi xadiiska waxaa ku sugnaa faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim waxaad ogeysiisaa ee u sheegtaa inuu ilaahay ku faral yeelay calayhim korkooda sadaqatan sadaqo oo fii amwaalihim xoolahooda inuu sadaqo kaga faral yeelay sadaqadaasoo tu'khadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda hodonnada ah ee waxhaysta laga qaadaayo oo fa turaddu fii fuqaraa'ihim oo fa turaddu la celinayo sadaqadaas fii fuqaraa'ihim kuwooda markaa fuqarada ah lagu celinayo kuwooda fuqarada ah yacni markaa lagu celinayo marka fii fuqaraa'ihim waa riwaaya muslim uu muxaqiqu yidhi calaa fuqaraa'ihim ba laakiin bukhaari iyo muslim labaduba ay markaa soo wariyeen fa turaddu calaa fuqaraa'ihim waana bimacnana waa isku mid weeye xagga macnaha fiina bimacnaa calaa waa usoo aroortaa kuwooda hodannada ah ee markaa waxaystaa laga qaadayaa kuwooda fuqaradaana waa lagu celinaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen wallafdu lilbukhaariyi lafdiguna wuxuu u sugnaaday bukhaari ayuu u sugnaaday mawduuca zakadu zakadu waxa weeye waa rukni arkaanta islaamka ka mida ee shanta ah waana rukniga saddexaad weeya shahaadataynka rukniga koowaad ah salaada rukniga labaad ah zakada ayaa rukniga saddexaad ah islaamkuna shan tiir buu leeyahay marka waa tiir ka mid ah tiirarka islaamku uu ku taagan yahay waana tiirka saddexaad zakadu weeyaan waxaanay u qaybsantaa zakaatu lbadan iyo zakaatu lmaal zake markaa jidhka ka waajibta iyo zake markaa xoolaha ka waajibta waxa uu soo horraysiinayaa zakada markaa xoolaha kasoo ka waajibta zakada markaa jidhka ka waajibta waxa weeye waa zakaatulfitriga zakada la yidhaahdo oo zakaatulfitrigu iyaduna waa inoo iman doontaa waa qayb zakada ka mid a marka wujuubka zakadu ay waajibtay culamada qaarkood waxay yidhaahdeen kulli ahaanba zakada waxa lagu waajibiyey madiina oo madiina wixii ka horreeyey wax zake oo waajibi ma jirin laakiin sida raajixa ah ee culammada muxaqiqiintaana ay ku tageen waa in la yidhaahdo zakada asalkeeda in xoolaha wax laga bixiyo waxa lagu waajibiyey maka saas aawadeed baa aayaad yacni makiya oo maka ku soo degay qabla alhijra ayaa waxa weeye zakadu inay waajib tahay sheegaya waxaana ka mid a aayaadka qowluhu tacaala kufuu aydiyakum wa aqiimu asalaata wa aatu zakaa yacni marka waxa weeye gacmihiinna laabta oo waxa weeye gaaladii maadaama tiradoodu ay yarayd oo in yaroo muslimiin ah oo gaalada ku dhex jirta ay ahaayeen waxaa la yidhaha hala dagaalamina gacmihiinna laabta salaadana ooga zakadana markaa bixiya ayaa la yidhi zakadana bixiya ayaa la yidhi marka waxa weeye zakada in xoolaha wax laga bixiyaa inay makaba lagu waajibiyey baa laga qaadanaya waxaa la mida qawluhu tacaala wa aatuu xaqahu yowma xasaadi yacni in marka waxa weeye zaracii arlada ka soo go-ay dalagyadii in iyagana marka waxa weeye wax laga bixiyo yacni markaa aayaddu waa sheegaysaa in la waajibiyo marka aayaad badan oo mutacadida ku soo arooray laakiin zakada yacni nisaabada leh ee xoolaha markaa inta qadarka laga muqdurka laga bixinayo iyo inta nooca ay ka waajibta zako iyo nisaabkiisu intuu yahay iyo cidda la siinayo kullu daalika zakada la xadiday waxaa lagu waajibiyey madiine ayaa lagu waajibiyey madiina ayaa tafaasiisha noocaasa lagu waajibiyey waxaana la waajibiyey markaa fi sanati athaaniya min alhijra sanadii labaad ee markaysaga waxaan hijrada ayaa la waajibiyey sanadii labaad ee hijrada ayaa markaa la waajibiyey markaa sidaas iyada ah ayay ahayd arkaanta islaamka inay ka mid tahayna xadiidka markaa ibnu cumar laftiisaaba sheegaya buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواية قاركودنا وحوي صومك إي حجك سيدك لا ترتيب تاي وكل هرمرينيا marka arkaanta islaamka shanta ana saasay uga mid tahay muslimiintu waxay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin sakada ciddii dafirto oo yidhaahdo wax sakii ma jirto saka waajibi ma jirto ciddii tidhaahda oo wujuubka zakada ay waajib ka tahay inkirto oo dafirtaa inay milladda islaamka ka baxday oo ay gaalowday yacni oo gaalo noqotay bay culammada markaa muslimiintuna ku ijmaacsan yihin oo isku waafaqsan yihin aan wax khilaafi ku sugnayn amaa ruuxa waxa weeye zakada yidhaahda waa waajib waa igu tahay ha yeeshee markaa zakada bixin maayo zakadii marka waxa weeye bixin waaya isagoo markaa qirsan waajibnimadeedii olaa markaa caasi baan aho shaydaan baa iduufsaday oo intaa bixi baan isleeyahay haddana wax kalun baa iga qaalib noqday yacni markaa qofka sidaa yidhaahda ee sakadii markaa waxa weeye sidaa u bixin waaya sidaa u bixin waaya kaas waxa weeye waxa marka ay culammadu isku hayaan miyuu gaaloobo milladdii islaamka miyuu ka baxay mise waxa weeye waa faasiqoo ma gaaloobina milladdii islaamka kama bixine laakiin waa ruux markaa caasi oo faasiqa taasaa la ysku hayaa culamada markaa qayb ka midii waxay yidhaahdeen maya hadduuba bixin waayo wuxuu doonaba ha ku cudur daartee zakaduna ay ku waajibtay waa gaal bay markaa culamada qaarkood yidhaahdeen oo bacdii salafka ka mida ayaa markaa arkaanta yacni waxa mabaanida la yidhaahdo afarta rukni ee markaa salaada soomka zakada xajka tegista laga tago yacni markaa ka dhigay inay tahay kufri yacni daatadeedu inay kufri tahay yacni sidaas ka dhigay laakiin jamaahiirta culammadu badankoodu waxa ay ku tageen culammada badankoodu in markaa zakada haddii yacni uu waajibnimadeedii qirsan yahay oo uu leeyahay waxa weeye markaa waa waajibo wallaahi waa ku dembaabo shaydaan baa iduufsaday yacni ee bixi baan isleeyahay inaanu milladdii islaamka ka bixin oo aanu gaal ahayn laakiin inuu faasiq yahay markaa xun faasiq xun inuu yahay bay markaa culammada badankoodu ku tageen oo ay markaa qabaan sidaas iyada ah weeyaan adilada markaa zakada waajibinaysaana aayaad qur'aani iyo axaadiis nabowiya intaba waa leedahay waxaana ku jira markaa zakada fawaa'id ay markaa ka mid tahay takaaful mujtamicii inuu markaa istabantaabinayo yani markaa isgacan qabanayo oo koodii ladnaa iyo koodii markaa faqiirka ahaa yani markaa xoogaa yani inay isgacan qabanayaan yani sidaas iyada ah baa waxyaalaha ku jira ka mid a xadiidka markaa ibnu cabbaas haddaynu usoo noqonno waxa uu sheegayaa nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu diray mucaad ibnu jabal ayuu wuxuu u diray yeman waxaanuu mucaad ibnu jabal yeman ugu dirayey inuu waxa weeye diinta markaa uu baro ayuu markaa ugu diray yacni markaa diinta inuu baro ayuu markaa ugu diray wuxuu markaa barayeyna waxa ugu horreeyey tawxiidka ayaa ugu horreeyey yaa mucaad innaka ta'tii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa fii lafdin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi cibaadat allah wa fii riwaaya falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu allah alfaadda dhammaantoodna way isfasiraysaa oo wax marka uu nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray mucaad ibnu jabal dadka inuu ugu yeedho waxa ugu horreeyay tawxiidka sidaas aawadeed waxaa markaa laga qaadanayaa in waxa weeye akhbaaru laaxaad inay markaa tahay yacni xujo oo caqiidada iyo camalka labadaba markaysagaa inay xujo ku taho loo daliishanayo oo waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam mucaad ibnu jabal buu diray yeman buu u diray jamaaco fara badan nebigu yeman uma dirin wuxuu barayey mucaad ibnu jabalna kuma koobnayn oo keliya axkaam camali ah ee xataa waxa weeye ictiqaadaadka waa barayo oo wuxuu baro ictiqaadka ugu horreeyey maadaama ay sidaas yadaa tahay hadalka marka uu mucaad u sheegay caqiidada uga sheegaa inay muctabar yaho xujo yahay baa laga qaadanaya oo inay aqbalaan waajib ku ahay sidaas aawoodee waxaa laga daliishanayaa akhbaarta aaxaadku inay tahay xujatun fi alcaqaa'idi waalacmaal inay xujo ku tahay waajiba in la aqbalo xagga markaa caqiidada iyo xagga markaa camalka markaa dirkaba sidaas yada ah ayaa markaa laga daliishanaya ahlu sunna waljamaacana qaatibatan waxay qabaan akhbaarta aaxaadka in caqiide loo daliishada ee saxiixa ahi inay tahay mid waajib ah inay sidaas yadaa tahay wa ilaa markaa diritaanka ruux keliya uu nebigu sala allahu alayh wasalam ama laba ruux yeman uu u dirayo waxa ay tahay yacni cabas bay noqonaysaa haddaan caqiidadii yacni laga qaadanaynin marka taasna waxa weeye qolyo badan oo mutakalimiin ah oo muta'akhiriinta ka mid ah ayaa mas'alada noocaasa diida oo yidhi akhbaarta aaxaadka caqiido lagama qaato laakiin qowlka noocaasi waxa uu yahay qowl baatil ah oo adilada kitaabka iyo sunnada iyo ijmaacii salafka intaba ka hor imanaya weeye ahlu cilmiguna marka ay radiyeen oo ay markaa qowlkaas yacni butlaankiisa caddeeyeen waxaa kaloo xadiiska lagala baxayaa tartiibta markaa masaa'isha yacni marka ayaa lagala baxaya in markaa cilmiga shay-an fa shay-an dadka loo baro oo nebigu sala allahu alayh wasalam yacni markaa waxa uu yidhi haddii ay taa adeecaan baa markaa dabadeed baa la yidhi salaada bar hadday taana kaa yeelaanna markaa waxaad ogeysiisaa inuu ilaahay ku faral yeelay sadaqada marka waxa weeye yacni marka altadriij fi lcilmi yacni iyaduna waxyaalaha laga daliishanaya ka mid tahay shay-an fa shay-an in ashyaada markaa loo baro xadiisku waxaa kaloo uu leeyahay oo uu sheegayaa ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim ilaahay inuu sadaqad ku faral yeelay xoolahooda xoolahooda sadaqo in lagu faral yeelay sadaqadaasoo laga qaadayo kuwooda hodannada ah marka taas waxaa laga daliishado ahlucilmiga qaarkood ay ka daliishadeen in waxa weeye zakada ciddii nisaab haysataa yacni waxa weeye mukallaf inaan loo shardinin oo waxa weeye haddii ilmihii yaraa hadduu leeyahay xoolo saka goysa amaba kii waallaa hadduu leeyahay xoolo saka goysa in sakadii laga bixinaayo sakadii in laga bixinaayo waayo xoolaha markaa ayaa lagu xidhay zakada ana allaha qad iftarada calayhim sadaqatan fii amwaalihim zakadu markaa waxay ka waajibtaa dimada ma ahee waa xoolahay ka waajibtaa xoolihii markaa hadday dhan yihiin oo ay nisaabkii la hayo waa inay zakadu ka waajibto ayaa ka dhalanaysaa masaladaasna waa mas'ala khilaafiya yacni markaa ku saabsan zakadu xoolaha agoonta ma ka waajibtaa waa yani marka mawduuca ku saabsanna yani kitaabka dhexdiisa insha allahu tacala waa inoogu iman doontaa laakiin waa laga daliishaday calaa kulli xaal xadiidkan in marka waxa weeye xoolihii marka agoonka ama marka ilmaha yaraa inay zakadu ka waajibayso oo laga bixinayo hadduu saka goys noqdo tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim yacni xadiisku waxa uu sheegayaa kuwooda hodannada ee waxhaysta ayaa laga qaadayaa taas aawadeed culamada qaarkood waxay ka daliishadeen xoolosika goysa yacni ciddii haysataa inay waxa weeye markaa tahay hani inay hani tahay waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uhi tu'khadu min aghniyaa'ihim yacni marka hadduu xoolosika goysa haysto inuu hani yahay oo in sakayn isaga la siiyo aynay ahayn baa markaa culamada qaar ay ka daliishadeen laakiin calaa kulli xaal waxay markaa culamada kale kaga jawaabeen oo ay yidhaahdeen yacni waxay noqon kartaa hani waa sida haalibka inuu yahay laakiin waxa weeye waxaa dhici karta mid xoolosika goysa haysta oo waxa weeye caa'ilad markaa ballaadhan ah oo laga yaabo marka isagaa waxa uu haystaa wax ku filan oo baahidiisi daboolaya inaynay ahayn ayaa suurowda marka naskuna waxa uu ku yimi yacni waxa weeye calaa sabiili alghaalib ayuu markaa ku yimi marka sidaas aawadeed waxay ku xidhan tahay un xaaladiisa ayay ku xidhan tahay oo waxaa dhici karta marka isagaa fii bacdi alaxyaan mid waxa weeye afartan adhiya haysta oo caa'iladu ballaadhan tahay aan waxba markaa isu daboolayn oo markaa sicirka iyo waxyaalaha noocaasi marka isagaa sicir barar iska jiro marka waxa weeye waxaas inayna isu daboolin baa laga yaabaa marka waxa weeye xaajadii haddii marka aynay wixii isu daboolaynin yacni waxa weeye waa mid markaa yacni aan laga mancinaynin zakadii ayay markaa leeyihiin oo wuxuu gelayaa un marka masaakiintii wax haysatee waxa uu haysta aanu ku fillayn isaga marka waxa weeye inuu qadarkan u haysta inuu ka bixiya waa shay saaran laakiin waxa weeye zakadii markaa ka mancin mayso inuu waxa weeye qaato ka mancin mayso haddii mar markaa baahidii ay markaa taallo xaajadiisii waxan aynay daboolay fa turaddu fii fuqaraa'ihim yacni fuqaradoodaa lagu celinayaa fuqaradooda ayaa lagu celinayaa yacni ma tilmaamayso cidda markaa zakada la siiyaa inay fuqaradoo keliya tahay waayo aayadda waxaa laynoogu sheegay sideed qolo oo in zakada la siiya ay tahay inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum yacni waxa weeye sideed qolo ayaa markaa la yidhi zakadu waxa weeye way u sugnaatay waa in sideeddaa qolo la siiyaa ayaa waxa weeye ku soo aroortay yacni markaa aayadda qur'aanka marka waxa weeye calaa kulli xaal faturaddu fii fuqaraa'ihim asnaaftii kale diidi mayso asnaaftii kale iyo noocyadii kale yacni markaa ma diidaysa culamada qaarkood waxay ka daliishadeen zakadoo kale beledka inaan laga naqlinin oo waxa weeye qofku ama xooluhu beledka ay joogaan sakada waa inaan laga rarinoo beled kale waa inaan la qabadsiin beled kale waa inaan la qabadsiin siday uga daliishanayaana waxay tahay yacni markaa lama odhan faturaddu fi lfuqaraa iyo waxaa la fii fuqaraa'ihim iyaga fuqaradoodiiyo caydhooda kuwa ah ee baahan ayaa lagu celinayaa baa layidhi markaa zakadii marka waxa weeye dee yaman maadaama loo soo diro yaman markaa zakada laga qaado in reer yamaneed fuqaradeeda lagu celinaayo ayaa xadiisku ku tusinayaa bay yidhaahdeen sidaas aawadeed zakada inaan la naqlin karin oo beled kale loo rari karin ayaa markaa laga daliishanayaa baa layidhi laakiin calaa kulli xaal masaladaas waa mas'alatun yacni marka waxa weeye caalucilmigu isku khilaafeen oo khilaafiya weeye culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen wax daliila oo cad oo sheegaya in la naqlin karin zakada ma jiro xadiiskanna waxa weeye fuqaradoodaa lagu celinayaa yacni ma tilmaamayo inaan markaa la naqlin karin ee sida haalibka waa in fuqaradooda lagu sarfinayo wa ilaa markaysaga waxa macruufo la yaqaanaa in waxa weeye caamiliinta zakada loo diray intay soo ururiyaan inay waxa weeye u soo ururinayaan markaa xaakimka ama imaamka ay u keenayaan oo dabeedna uu isagu dib u wasacayo toodii markaa waxa weeye qadar ka mid ah kaga beegmo ama mid ka badani ama mid ka yari yacni meeshii laga soo qaaday ama yaanu kaga beegmin kay doonto markaysagaa ha noqoto marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal haddii xaajo keensanaysa in loo naqliya ay jirto wax markaa man mamnuuca ma aha in markaa la naqliyo wax mamnuuca yacni ma aha ayaa markaa la yidhi marka xadiiskan calaa kulli xaal uu ku bilaabay saas yadaa buu tilmaamaya xadiiska lix boqol وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له أنس بن مالك وحلق السوريي الله يرى الله كان إن أبا بكر الصديق ومركب عبد الله بن عثمان بمجلس الأورنجر وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين يعني أمدي هرائي أمد مركب دنبابا waa ka ugu fadliga badan ee ugu khayrka badan marka nebiyada iyo rususha laga yimaado ciddii kale oo dhan waa ka fadli badan yahay kataba lahu wuxuu u qoray abubakar anas uu u qoray haadihi fariidatu sadaqa tani waa fariidadii yacni ay mafruudatu sadaqati yacni sadaqadii la faral yeelay weeyi min baabi idaafati sifati ila almawsuuf sadaqadii la faral yeelay tani weeyaan allatii faradahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam allatii taasoo faradahaa uu caddeeyey ama faradahaa uu qadaray rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay cala almuslimiina muslimiinta uu ku qadaray yacnii u jaangooyey ama u sharciyeeyey farada bimacnaa bayana wa sharac waa u soo aroortaa farada allahu lakum taxillata aymaanikum yacni waxa markaa uu idiin caddeeyaa loo jeeda waa idiin caddeeyey farada bimacnaa sharaca wa bayan farada bimacnaa qadarna waa u soo aroortaa labadabana waa lagu fasiray waalatii amara allahu biha rasuulah waana tii uu ilaahay amray ee zakadan ama sadaqadan la faralka yeelay waa tuu ilaahay amray rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam uu amray inuu yacni muslimiinta ka qaado khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum fii arbacin wa cishriina min alibili famaa duunaha alghanamu marka xadiisku waa xadiis dheer asalna wuxuu u yahay markaa zakada oo aad iyo aad buu u caddaynaya axaadiis kale oo markaa zawaa'id yacni waxyaalo kale markaa yacni sii sheeg sheegtay waa jirtaay oo sii caddaysay ha yeeshee marka waxa weeye xadiiskuna waxa uu yahay mutalaqan bilqabuul oo culammadoo dhan qabuul bay kula kulmeen xadiiskana waa xadiis saxiixa bukhaarina saxiixiisu ku soo wariyey culammaduna waxay kula kulmeen bilqabuul ayay kula kulmeen fii arbacin wa cishriina min alibili famaa duunaha alghanamu wakhtigan uu abubakar u qorayay anas ibnu maalikna waxay ahayd maruu baxrayn u diray inuu zakada ka soo ururiyo ayuu markaa baxrayn buu u diray markaasuu usii qoray yacni sidaa uu nebigu u caddeeyey sala allahu alayh wasalam buu usii qoray fii arbacin wa cishriina min alibili famaa duunaha alghanamu yacni nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi oo bimacnaa abubakar markuu leeyahy nebigaa caddeeyey bimacnaa hadalka uu sheegi doonaa waa hadaluu nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam fii arbacin wa cishriina afar iyo labaatan waxa ku sugan min alibili geel ah mintu waxa weeye waa libayaani iljinsi tabciid ma ah oo min alibili geel markaa ah iyo famaa duunahaa waxa afar iyo labaatan ka yarba waxaa ku sugan alghanamu baa ku sugan marka fii arbacin wa cishriina waa khabar muqadam ah weeyi mintuna waa bayaaniyo marka afar iyo labaatan markaa geela iyo wixii afar iyo labaatan ka yarba adhi uunbaa laga bixinaya fii kulli khamsin shaatun yacnii shantii kasta ee geelaba neef adhiya ayaa laga bixinaya faidaa balagat khamsan wa cishriina ilaa khamsin wa halaathiina fa fiiha bintu makhaadin unthaa faidaa balagat haddii ay gaadho khamsan wa cishriina shan iyo labaatan hadduu geelu gaadho ilaa khamsin wa halaathiina laga gaadhaayo ilaa shan iyo soddon fa fiiha bintu makhaadin unthaa waxaa ku sugan nirig baa ku sugan ama qaalin yaroo markaa inahooya uuray ah bimacnaa sannaddii labaad gelaysa laba jir ah oo unthaa dhadig ah oo aan lab ahayn shan iyo labaatan hadday gaadho waxaa markaa laga bixinayaa qaalin markaa laba jir ah ayaa markaa laga bixinaya yacnii sannaddii labaad gashay bintu makhaadna waxaa loo yidhi sida haalibka ah dee waxa weeye sannadda labaad markay gasho sida haalibkaa hooyadeed inay markaa uuray tahay baa laga yaabaa inay uuray tahay ayaa laga yaabaa fa in lam takun yacni markaa haddii aynay xoolaha ama markaa geela aynay ku sugnayn qaalintaa laba jirkee la yidhi ha la bixiyo kaanadu waa taamu ay fain lam tuujad yacni markaa haddii aan markaa la helin oo ninkii geela lahaa uu qaalintaa laba jirka awaayo fabnu labuunin dakar yacni marka ay falwaajibu ibnu labuunin shayga markaa waajibka ah in laga bixiyaa zakada geela waa qaalin yacni markaa inahooye markaa caanalaya bimacnaa laba sano dhammaystirtay sannaddii saddexaadna galay waayo sida haalibka ah ee haddii waxa weeye saddex jir markuu gelayo dee hooyadii markaa waxay markaa yacni way irmaan tahay oo inay markaa dhashay yacni da'dii ku xigtay baa laga yaabaa qaalinkaasoo markaa dakarun yacni markaa lab waa min baabi ta'kiid unthaa iyo dakarun waayo mid walba waxaa laga garan karaa yacni bintu iyo ibnu ayaa horreeya markaa sidaas aawadeed inuu lab yahay inuu dhadig yahay xagga horaa laga garanayaa ee calaa sabiili tawkiid ayaa markaa loogu soo celiyey yacni markaa dakarun loo keenay ama unthaa tawkiid ama ta'kiid yacni waana luqataan yani oo labadoo markaysaa markaa waa yani markaa laba luqo isku macnaa weeye walafsax marka in tawkiid la yidhahda fasaxo badan liwuruudihi fi lqur'aan qur'aanka arooritaanku ku soo arooray aawadeed bacda tawkiidiha faida balagat sita waalaaiina ilaa hamsin wa arbaciina hadday lix iyo soddon markaa gaadho uu geelu uu gaadho ilaa hamsin wa arbaciina ilaa shan iyo afartan laga gaadhaayo fa fiiha bintu labuunin unthaa fa fiiha waxaa ku sugan bintu labuunin yacni ay ikhraaju binti labuunin yacni markaa inahooye markaa caanalay in laga bixiyo qaalin markaa yacni saddex jir gelaysa oo saddex jir gala ah qaalintaa in laga bixiyo oo unthaa dhadig waa calaa sabiili tawkiid fa idaa balagat sittan wa arbaciina ilaa sittiina haddii ay gaadho geelu lix iyo afartan hadduu gaadho ilaa lixdan laga gaadhaayo fa fiiha xiqatun daruuqat ljamal waxa markaa ku sugan ay ikhraaju xiqatin daruuqati aljamali in markaa qaalin laga bixiyo qaalintaasoo afar jir gala ah oo saddex yacni sano dhammaystiratay tii afraadna markaa gashay oo daruuqatu ljamal bimacnaa ay matruuqatu ljamal tii markaa waxa weeye awrku abaahiyayay ah bimacnaa awrqaad marka ah oo inuu awrku abaahin karo yacni marka ay suurtoobi karto waa yacni lilbayaan baa loo keenay yacni xiqa waxaa loo yidhi marka waxa weeye mutaysadka ay mutaysatay in markaa awr loo tu'iyo aawadeed baa markaa yacni xiqo loogu magacaabay fa idaa balagat waaxidatan wa sittiina ilaa khamsin wa sabciina hadday gaadho koob iyo lixdan geelu u gaadho ilaa markaa shan iyo toddobaatan laga gaadhaayo fa fiiha jadacatun yacni waxa ku sugan oo bimacnaa ku waajibay in laga bixiyo jadaca ay ikhraaju jadaca yacni markaa in yacni qaalin laga bixiyo shan jirgala ah yacni mid markaa waxa ilka dhacsatay shan jirgala qaalin ah in laga bixiyo oo afar sano dhammaystiratay tii shanaadna gashay fa idaa balagat sittan wa sabciina ilaa tisciina haddii geelu uu gaadho lix iyo toddobaatan ilaa sagaashan uu ka gaadhaayo fa fiiha binta labuun waxa markaa ku sugan oo yacni markaa waajiba in laga bixiyo laba qaalmood oo inahooyo caanalaya yacni laba qaalmood oo mid waliba marka ay tahay saddex jir gale laba sano dhammaystiratay tii saddexaadna gelaysa fa idaa balagat ixdaa wa tisciina ilaa cishriina wa mi'atin haddii koob iyo sagaashan marka uu geelu gaadho ilaa boqol iyo labaatan laga gaadhayo fa fiiha xiqataani yacni laba qaalmood oo markaa awr abaahin karo ayaa waxa weeye ayaa markaa ka waajibaya in laga saaro xiqataan yacni xiqa wa inagii nidhi waa qaalintii marka afar jiri galaha marka ahay oo saddexna dhammaystiratay tii afraadna markaa gelaysa daruuqata aljamali oo labadoo markaa awr inuu abaahiya ay suuroobayso fa idaa zaadat calaa cishriina wa mi'atin hadduu geelu ka bato boqol iyo labaatan fa fii kulli arbaciina bintu labuun waxaa ku sugan marka afartankii kasta qaalin inahooyo caanalay ah oo sannadii saddexaad gelaysa laba sanana dhammaystirantay wa fii kulli khamsiina xiqatun kontonkii kastana qaalin yacni markaa xiqo ah oo bimacnaa awr mudatay in markaa loo tu'iyo yacni sannadii markaa afraad gelaysa saddexna dhammaystiratay ayaa waajiba in laga bixiyo marka haddii yacni intaa ay ka badato boqol iyo labaatankaas waxaa la samaynayaa afartan iyo waxaa la isu raacinayaa markaa yacni konton oo haddii waxa weeye markaa qadarka uu yahay unbaa la eegayaa haddii marka uu noqon karo yacni boqol iyo lixdan oo kale hadduu yahay waxaad odhanaysaa afar afartanaad ayaa markaa ku jira marka afar qaalmood ayaa markaa laga bixinayaayo mid waliba marka ay tahay yacni saddex jirgale ay tahay saddex jirgale ay tahay ayaa laga bixinaya waa inaan meeshii waxba soo hadhin yacni markaa u dhadhawaada hadduu boqol iyo konton yahay waxaad odhanaysaa afartannadii baad ka daynaysaa waayo baaqi baa soo hadhayaad sida kale isku buuxinaysaa sida kale ayay markaa isku buuxinaysaa yacni kolba marka waxa weeye sida u anfaca badan ayaad markaa u xisaabinaysaa marka waxay noqonaysaa waxa weeye saddex kontonaad ayaa ku jira saddex kontonaad ayaa ku jira boqol iyo kontonkii markaa saddex qaalmood oo mid waliba marka ay tahay afar jir gale ay tahay ayaa in laga bixiyo ay markaa tahay ayaa in laga bixiyo ay tahay hadduu boqol iyo siddeetan yahay boqol iyo siddeetan hadduu yahay laba kontonaad iyo laba afartanaad baa ku jira laba kontonaad iyo laba afartanaad ayaa ku jira marka sidaas aawadeed waxaad markaa u xisaabinaysaa laba qaalmood oo markaa waxaweye saddex jirgala ah in laga bixiyo iyo laba qaalmood oo afar jirgala ah in markaa laga bixiyo waa kada yacni sidaas iyadaabaa markaa loo qiyaasaya laakiin waxay isweydiiyeen culammadu marka la yidhi boqol iyo labaatan hadduu ka bato yacni afartankii kasta waxaa ku sugan bintu labuun kontonkii kastana waxaa ku sugan markaa xiqa bimacnaa qaalin afar jirgala ah marka sidaas iyadaa la yidhi wixii ka dambeeya boqol iyo labaatanka miyaa lasoo isti'naafayaa oo waxaa laga soo tirinayaa oo loo noqonaya wixii boqol iyo labaatanka ka sarreeya adrhigii miyaa loo noqonaya oo la odhanayaa waxa weeye wixii boqol iyo labaatanka ka badan waxaa laga soo bilaabayaa markaa sidii geel cusub oo kale markaa hadda aad hayso ayaa laga soo bilaabayaa hortii laga soo bilaabaya oo shantii kasta markaysaga markaa laga bixinayaa neef ariya yacni tobankii laba neef yacni afar iyo labaatankii ama markaa labaatankii laga bixinayaa waxa weeye afar neef yacni sidaa miyaa loo soo tirinaya mise waxa weeye hadduuba ka bato boqol iyo labaatanka waxaa markaa loo xisaabinayaa qadarkaas afartanadaa iyo kontonadaasaa loo xisaabinaya masalada waxaa ku sugan marka adigu aqwaal baa ku jirta oo qolada ahlu ra'yigu waxay yidhahdeen dib baa loo soo isti'naafaya loo soo tirinaya oo waxa weeye markaa geel yacni wixii markaa intan hore waa qiyaasnayd laakiin wixii dambe adri baa laga soo bilaabaya ilaa saa loo soo wado marka geel markuu soo gaadho ayuunbaa markaa loo xisaabinayaa afartannada iyo kontonnada markaa loo xisaabinaya yacni sidaas iyada ayay markaa yidhaahdeen laakiin qowlka raajixa ah ee jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen waxa weeye daahirka xadiidkana waafaqsan inuu waxa weeye wixii ka badan boqol iyo labaatan inaan ari loo noqon ee geelun laga bixinayo geelun laga bixinayo xadiidka markaa waxa qaybta hore lafteeduna markaa waa kutusinaysaa fii arbacin wa cishriina min alibili famaa duunaha alghanamu marka waxa weeye taasna waa markaa yacni laga qaadan karaa inuu adrigu halkaas markaa u khuseeyo marka halkan xadiidka daahirkiisana waxa uu kutusinayaa fa fii kulli arbaciina bintu labuun yacni fain zaadat calaa cishriina wa mi'atin lagama reebin markaysa waxaan hadday waxay ka badan tahay boqol iyo labaatanka hadday shan tahay iyo wax la mida lagama reebin ee waxa weeye waxaa la yidhi yacni waxa weeye waxaa ku suganuun fa fii kulli arbaciina bintu labuun wa fii kulli khamsiina xiqa waman lam yakun macahu ila arbacun min alibili falaysa fiiha sadaqatun ila an yasha'a rabbuha waman lam yakun macahu kaynay markaa la jirkiisa ahayn ilaa arbacun min alibili afar geela mooyaane wax kale markaa kaan haysanin ilaa arbacun afar oo min alibili geela markaa ka mida ama min alibili markaa geela dheh yacni bayaan ka dhig oo min alibili markaa geela afartaa mooye kaan wax kala haysanin falaysa fiiha sadaqatun wax markaa zakiyi kama waajibto wax sakiya afarta geela kama waajibto oo zaka ma saara ilaa an yashaaa rabbuha laakiin yacni hadduu markaa yacni ha yeeshee hadduu markaa doono ninka markaa geela lihi hadduu doono inuu ka bixiyo yacni markaa fadalika fadlun kaasi markaysagaa fadli iyo ziyaado weeyi oo uu ajar ka helayo yacni weeyaan istisnuhu waa munqatic oo macnuhu waxa weeye ma aha zaka waa ka waajibtahay oo waa ku sugan tahay hadduu markaa doono laakiin macnaha waxaa laga tilmaamayaa wax zaka oo ka waajibtaa ma jirto sadaqadda zakaa looga jeedaa laakiin hadduu markaa doono ninka markaa xoolaha leh rabbuha waxaa looga jeedaa rabbulibil rabbulibilna waxaa la yidhahdaa ay saaxibulibil ninka geela le baa markaa la yidhahdaa ka geela lihi hadduu doono in waxa weeye uu sadaqa ka bixiyo yacni taasi waa fadiilo yacni iyo fadli wuxuu ka helayo wey laakiin wax ku waajiba maaha wa fii sadaqati alghanami fii saa'imatiha ida kaanat arbaciina ilaa cishriina wa mi'ati shaatin shaatun wa fii sadaqati alghanami zakada markaa adhiga waxa ku sugan fii saa'imatiha waa la sii qaydayoo sifaa lagu qaydaye markaa waxaa ku sugan adhiga kiisa foofa zakadiisa waxaa ku sugan idaa kaanat arbaciina haddii ay tahay markaa adhigu hadduu afartan yahay ilaa cishriina wa mi'ati shaatin ilaa boqol iyo labaatan neef laga gaadhaayo boqol iyo labaatan neef laga gaadhaayo shaatin waa tamyiiz waana loo idaafeeyey yacni markaa waa tamyiiz weeyaan ilaa boqol iyo labaatan neef laga gaadhaayo shaatun neef baa markaa ku sugan oo yacni waajib ay tahay in laga saaro ay ikhraaju shaatin neef in laga saaro waajibku weeyaan fa idaa zaadat calaa cishriina wa mi'atin ilaa mi'atayni hadday ka badato adhigi calaa cishriina wa mi'atin boqol iyo labaatan hadduu ka bato ilaa mi'atayni ilaa laba boqol laga gaadhaayo fa fiiha shaataani waxaa ku sugan ay ikhraaju shaatayni laba neef in laga saaro ayaa waajibka u yahay oo laga bixiyo fa idaa zaadat calaa mi'atayni haddii ay ka badato adhigii laba boqol hadduu ka bato ilaa halaasi mi'atin ilaa saddex boqol laga gaadhaayo fa fiiha halaasu shiyaahin waxaa ku sugan saddex neef ayaa ku suganoo adhiya yacnii laba boqol wixii ka badan laba boqol iyo kow laga bilaabo ilaa laga gaadhaayo markaa saddex boqol waxaa ku sugan yacni saddex neef baa markaa ku sugan oo laga bixinaya fa idaa zaadat calaa halaasi mi'atin haddii saddex boqol ay ka badato fa fii kulli mi'atin shaatun boqolkii kastaba neef baa laga bixinaya fa idaa kaanat saa'imatu rajuli naaqisatan min arbaciina shaatin haddii ay tahay saa'imatu rajuli yacnii ninka markaa adhiga u foofa hadduu yahay naaqisatan min arbaciina shaatin afartan neef mid ka yar haddii ay tahay shaatan waaxidatan yacni markaa neef keliya ay ka yar tahay afartanka naaqisatan haddii ay ka yar tahay min arbaciina shaatin afartan neef waxay ka yar tahay shaatan neef oo waaxidatan keliyay ka yacni markaa ka yartoo ka dhiman falaysa fiiha sadaqa yacni shaatan waxaa nasbiyey naaqisatan baa nasbiday falaysa fiiha sadaqatun wax zakiyi kama waajibto ilaa an yashaaa rabbuha ilaa an yashaaa rabbuha ha yeeshee hadduu markaa doono ninka adhiga lihi hadduu doono inuu markaa zake ka bixiyo fadaalika fadiilatun taasi fadiila weeye ama markaysagaa shay u ajar iyo khayr ka helayo weeyaan walaa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata asadaqa intaas hore waxa uu inoogu sheegay xadiidka adhiga iyo geela zakada laga bixinayo geela markaa waxaa ugu yar zaka ka waajibtee nisaab u ahi waa shan markaa tuldood shan tuldood wixii ka yar zaka kama waajibto waxaana jira wax leeyahay awqaas awqaas waa jamcu waqas awqaas maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waxa weeye marka zakada laga waajibiyo shanta geela neef adhi ayaa laga waajibiyey in laga bixiyo ilaa sagaal markaa geela waxaa laga bixinayaa un neefkii marka waqaska waxaa la yahay maa bayna alfariidatayn labada marka waxa weeye qadar ee la gooyey ee la yidhi markaa intaa waxaa laga bixinayaa intaa muqdurkaas ilaa intaa laga gaadhaayo intii markaa waxa weeye wax kale ku siyaadi lahaayeen labadaa inood inta u dhaxaysa waxaa la odhanayaa waqas baa la yidhahdaa oo laynaguma odhan markii waxa weeye shan geela markaa la yidhi neef ha laga bixiyo adhiya haddii lix ay noqoto waxa weeye markaa neefka kale markaa waxa weeyaan aad tobanka ku bixin lahayd dee muqdur ka midaa ku saarane dee neefkii markaad shan meelood u qaybiso meel ahaanna waa inaad raacisaa lama odhan oo lacag ahaan u raaci laynaguma odhan laakiin maxaa laynagu yidhi neefka lixaad ka toddobaad ka siddeedaad ka sagaalaad isagu waxba ma laha wax kaaga waajibiyey ma jiraan isla neefkii adhigu markaa hore unbaad ku bixinaysaa siyaado kaleo kugu waajibaysaa ma jirto marka awqaas baa layahay maa bayna alfariidatayn weeye awqaastaana waxa yeesha uun markaa maashiyada xoolaha markaysaga ayaa yeesha yacni markaa waxa weye noolaha ah xoolaha nool ayaa yeesha laakiin awqaasta marka waxyaalaha kale ma yeeshaan ee waxa weeye waxaa la xisaabinayaa waxa weeye wixii aad haysato haddaad lacag oo kale ka bixinayso ama dahab oo kale wixii aad hayso haysato oo dhan baad u qaybinaysaa mar hadday sakagoys yihiin wax waqas la yidhahdo ma laha markaad u qaybiso dabeed markaa muqdurkii markaa qabta ayuunbaad bixinaysaa markaa shilinkii weliba wuxuu leeyahay muqaabil u beegan haba yaraadee oo sekada markaa ugaga beegan lakiin dee xoolihii noolaa caynkaa maaha xoolihii awqaas bay leeyihiin yacni waxa weeye markaa adrhigii oo kale afartan ayuu ku seke gooyaa afartan buu ku seke gooyaa ilaa boqol iyo labaatan waxaa laga bixinayaa un neefkaa afartankii neef baa ka waajibay siddeetankii sidaasi laeg neefunbaa laga bixinaya boqolkii caynkaa cayn leh boqol iyo labaatankii neefkaasunbaa laga bixinaya marka boqol iyo labaatan iyo kow ay noqoto markaasaa waxaa la bixinayaa laba neef laba neef ayaa la bixinaya markaa sidaas iyada ah ayaa taasina ay tahay waxaa kaloo xusid mudan dadka qaarkood waxay yidhahdaan afartanka adhigii haddaanu markaa lahayn awr haddaanu lahayn zake male warkaasi wax jira maaha wax jira ma aha yacni axaadiista waa aragnaa wax awre lama shardin awr ha lahaada ama yaanu lahayn adhigu waxa weye adhenimuun baa zakadu kaga waajibtaa in awr iyo wax kale la socdaan shardi ma aha shardi maaha waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa wa fii sadaqati alghanami fii saa'imatiha shardi ahlucilmigu ay tilmaameen oo xoolaha noole ay leeyihiin baa laynoogu sheegay halkaas shardigaasi wuxuu yahay assawm xooluhu waa inay yihiin qaar foofa oo iyagu soo daaqa waa inay yihiin laakiin xoolo xaraysan oo markaa waxa weeye loo soo guro markaa geede iyo markaa raashin iyo wax la siiyo waa inaynay ahayn hadday macluufa yihiin oo la calaf siiyo oo guriga markaa lagu raashimo waa inay foofiinba marnaba cala alqawli araajix zaka kama waajibto aduu qolada maalikiyada waxay yidhahdeen zakadu waa ka waajibtaayo saa'imada kuma xidhna oo mafhuumma kama yeelaan oo kama qaataan fii saa'imatiha laakiin qowlka raajix ee jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen salafan wa khalafan waxa weeye inuu markaa foofitaanku xoolaha nool in loo shardiyo xadiiskana saxiixa ee wuxuu ku soo arooray bukhaari adhigii ayaa sawm lagu sheegay inuu foofo xadiiskii bahzu bnu xakiim can abihi can jaddihina waxa uu ku soo arooro isaguna xasan ah geela laftiisa markaa sawmku waa ku soo arooray inuu yahay geelu mid foofa marka sekadu ka waajibayso lo-oda adigu ma soo aroorin laakiin waxaa looga qiyaas qaatay adhiga iyo geela ayaa looga qiyaas qaatay waayo markaa lo-du waa ku yaray jaziirat alcarab yacni khaasatan markaysaga markaa xijaaz iyo dhulkaa waa ku yaray yacni markaa lo-du maadaama dhul oomanaa isaga badnaayeen yacni markaa lo-du kuma badnayn lo-duna ay nugul tahay oo dee ay u baahan tahay waxa weeye biyo iyo markaa waxa weeyaan yani markaa caws meel leh ay u baahan tahay marka waxa weeye shardigaa waxaa laga qaadanayaa foofitaan oo in markaa xoolahaasi ay yihiin qaar foofo wayna yihiin shuruudaha loo shardinaya ka mid tahay oo mafhuumka fii saa'imatiha baa laga qaadanaya culamada qaarkood waxaabay leeyihiin qiyaas ahaan kumaanu gelina waxaanu ku gelinay yani mafhuum mukhaalafaanu ku gelinay macruufatu lghanami aw maa yuclafu alkhulfu fi nafyi liayin yusrafu oo waxa weeye haddii la yidhahdo qaydka iyo muqayadka labadaba mafhuum laga qaadanaya markaasay noqonaysaa adhiga kiisa aan foofin oo keliya inaanu zake lahay in laga qaato laakiin marka haddaynu markaa ku soconno ra'yiga odhanaya yacni markaa qaydka iyo muqayadka labada oo isla socda mafhuum mukhaalafo laga qaadan maaye yacni qaydka oo keliya ayaa mafhuum mukhaalafo laga qaadanaya oo maa yuclafu zaka kuma sugna ayaa mafhuumka lagala baxayaa tay mafhuum mukhaalafo ahay marka lay fii saa'imatiha hanam iska dhaaf isagu waa mawsuuf saa'imatihaana waa sifo markaysa waxaa loo idaafeeyey mawsuufkeedii mawsuuf maadaama ay tahay sifada oo keliya mafhuumu mukhaalafo laga qaadanaya haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa maa yuclafu laysa fiihi zakaatun wixii la calaf siiyo oo markaa geeda iyo markaa loo soo guro oo la raashimo ee aan iyagu foofin zaka kuma sugna mafhuum mukhaalafaa laga qaadanayaa saasay tahay markaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa inaan markaa qiyaasba lagu keenin yacni mafhuum mukhaalafaa naska laga qaatay in markaa maashiyada oo dhan in loo shardiyo sawm in halkaa lagala baxo shuruudaha kale markaa loo shardinayo waxaa ka mid a xawalaanu lxawl wax la yidhaahdo ayaa markaa loo shardinaya oo saraca mooyaane yacni ashyaada kale oo dhan waa loo shardiyaa xawalaanu lxawl inuu markaa yacni sanad markaa inaad haysay sanad inaad haysay oo wakhtiga wakhtigiisa uu kugu soo gaadho taana axaadiis ku saabsani waa inoo iman doontaa oo insha allahu tacaala inuu markaa inoo keena ayaa laga yaabaa bacdul axaadiis baa kusoo aroortay mulki baa la shardiyaa mulkigu inuu taam yahay baa la shardiyaa marka adigu calaa kulli xaal maalku inuu nisaab gaadho ayaa la shardiyaa seke goys uu yahay seke goys inuu yahay ayaa la shardiyaa markaa sidaas iyadaa weeyaan walaa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin walaa yujmacu lama kulmiyo oo layskuma daro bayna mutafariqin wax kalaa markaa soocnaa layskuma daro walaa yufaraqu lama kala sooco bayna mujtamicin wax markaa isku jiray oo kulansanaa lama kala sooco khashyata asadaqati yacni markaa sadaqadda baqasho laga baqanayo oo carar marka waxa weeye laga cararayo zakadii dadkii inay kala soocaan ma ah ama inay isugu daraan wamaa kaana min khaliitayni wixii markaa ahaaday min khaliitayni ay min mukhaalitayni wixii markaa waxa weeye ahaaday min khaliitayni wax ka soo fulay laba qof oo wax isku darsaday fa innahumaa yataraajacaani baynahumaa bisawiya yacni wixii zaka ah ee laba qof oo wax isku darsaday markaa yacni ay bixiyaan fa innahumaa labadooduba yataraajacaani waa iskula noqonayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si siman oo xoolaha markaa nisbe ahaan siday u kala leeyihiin si u siman ayay iskula noqonayaan oo ruuxii dheeraad leh ee xoolo ziyaada a bixiyay oo aan xoolihiisa markaa qabanin waxau noqonayaa markaysagaa miduu ka kale ka soo qaato o ka ceshado walaa yukhraju fi sadaqati harimatun halkani waxa weeye mas'ala muhima masale muhima ayaa lagu sheegaya masaladaasi waxay tahay xoolihii isku jirka ahaa ee la ysku darsaday inay waxa weeye isisakaynayaan ayaa laynoo sheegaya xoolaha isku jirka ahina inay sakada siyaadiyaan iyo inay nuqsaamiyaan mid walba waa dhacdaa mid walba waa dhacdaa waana in waxa weeye khuldadaasi ay tahay khuldo markaa taam ah oo waxa weeye markaa foofka iyo waraabka iyo hadhuubka iyo markaa waxaweye qoodha iyo intaba markaa waa inay ka siman yihiin culamada qaarkood ilaa toddoba umurood bay gaadhsiiyaan sida shaaficiyadoo kale bacdina ilaa shan bay ka dhigaan marka xoolaha caynkaas ee isku jirka ah ee aan waxba u kala soocnayn waxay noqonayaan inay isi sakeeyaan marka waxa weeye isku darka la ysku daray xoolo markii hore aan sakagoys ahayn waa isi sakaynayaan xoolo sakagoys ah haddii la ysku darana laftoodu waa isi sakaynayaan oo sakadii inay siyaadiyaan baa laga yaabaa masalan laba nin baa waxaa markaa mid uu leeyahay labaatan adhiya midna labaatan buu leeyahy ama soddon hadduu mid waliba gaarkiisa u haysto midnaba se kama saara midna soddon neef buu leeyahy midna labaatan neef midnaba ma gaadho afartankii way isku darsadeen sanad bay isku jireen adhigii wuxuu noqonayaa konton neef waajib waxaa ku ah zakada inay bixiyaan markay bixiyaanna waa qaybsanayaan oo haddii labaatan iyo labaatan ay ahaayeen way kala badhanayaan mid baa bixinaya kii kalena markaysa waxaa barhkiibuu u celinaya inta neefkii la qiimeeyo haddii waxa weeye markaa soddon iyo labaatan ay kala lahaayeenna mid baa bixinaya markuu bixiyo waxa weeye ka kale wuxuu u celinayaa inta xoolihiisa ka qabata neefkii shan meelood u qaybi midna laba meelood oo neefka ka mida ayaa markaa qabta midna saddex meelood oo neefka ka mida ayaa qabta sidaas iyadaa wey waxay xataa culammadu yidhaahdeen haddii afartan nin ay isku darsadaan yani markaa mid neef afartan neef oo mid waliba yani qof waliba markaa uu neef keliya leeyahay baa laysu keena waajib waxaa sakada in laga bixiya hadday sanad isku jiraan waana qaybsanayaan hadhowna neefkaasunbaa afartan meelood loo qaybinayaa nin walba wixii ka qabta ayuunbaa hadhow bixinaya inta mid bixiyo ayuu mid waliba wixii ka qabta mid baa neefkiisii bixinaya markuu bixiyo ayaa waxa weeye sagaal iyo soddonkii kale waxay u celinayaan mid waliba wixii ka qabta sidaas iyadaa wey markaa maal aan sekagoys ahayn ayaa isku darsigu wuxuu ka dhigi karaa sekagoys kaasi waa qodob maal markii hore sekagoys ahaana isku darsigu wuxuu ka dhigi karaa inuu markaa siyaadiyo zakadii laga bixinayo oo muqdurkii laga bixinayay inuu farabadiyo ayuu keensan karaa muqdurkii laga bixinayey inuu markaa ziyaadiyo oo badiyo ayuu keensan karaa laba qof baa markaysaga waxay isku darsadeen adhi mid waxa uu leeyahay boqol iyo markaa toban neef midna wuxuu leeyahay boqol neef haddii markaa uu kala soocan yahay mid walba neef baa qabanaya laakiin hadday isku darsadaan saddex neef waa inay bixiyaan waayo laba boqol iyo kow laga bilaabo ilaa saddex boqol laga gaadhayo saddex neef baa qabtaa boqol iyo waxa weeye tobankii neef iyo boqolkii neef waa laba boqol iyo toban neef idan mar hadday isku jiraan markaa sanad waxay noqonaysaa in laga bixiyo saddex neef in laga bixiyo wey marka isku darsigii xoolaha markaa zekada inuu ku siyaadiyo sidaas iyadaabay u suurowdaa zakadii inuu nuqsaamiyaa laga yaabaa isku darsiga la isku darsaday oo sakadii yareeyo laba qof baa waxay kale leeyihiin yacni mid waliba konton adhiu haystaa hadduu mid waliba gaarkiisa u haysto ay u kala soocan yihiin mid walba neef baa gaar ugu waajibay ilaa konton buu haystaa afartan iyo wixii ka badan markaa waxaa ku waajibaya markaa zaka ka waajibtay laakiin hadduu isugu jiro oo sanadkii isku jiro waa isku boqol gebigoodba waxa qabanayaa waa neef keliya hadday u kala soocnaan lahaydna mid walba gaarkiisa u noqon lahaydna mid walba neef baa gaar u qaban lahaa marka hadday isugu jirto neefkaasay qaybsanayaan inta mid sii bixiyaa kii kalena marka wuxuu u celinayaa yacni barkii buu u celinayaa marka waxa weeye isku darsigii saddexda umuurood mid waliba waa ka yimaadaa waxaan seke lahayn inuu seke u sababo wax seke lahaa sekadiisii inuu siyaadiyo oo kordhiyo wax seke lahaa sekadiisii inuu nuqsaamiyo mid waliba waa ka timaadaa marka xadiisku wuxuu inoo sheegayaa laba marka kala soocnaa la ysuguma daro zakada baqasho laga baqanayo oo waxaa laga baqanayaa ma inay ziyaadaan mise waa inay nuqsaanto waxay ku xidhan tahay markaysagaa ciddaad markaa tidhaahdo yacni jamciga markaa cidda loo diidaya waa ayo masaaciga oo ruuxa sekada ururinaya miyaa mise waxa weeye waa kii markaa maaligga ahaa ee sekada lahaa xoolaha lahaa oo waxaa jiri jirtay waagii hore oo dee adiladuna ku soo aroortay zakada waxaa markaa loo yeeli jira oo nebigu sala allahu alay wasalam u diri jiray dad markaa ururiya caamiliin baa la yidhahdaa dowladda islaamkiina waa inay u dirtaa cid sekada ururiso shaqaale u ah oo iyadu ay u cayinto cid iyadu markaa waxa weeye tidhaahdo markaa zakada ayaan iska xilqaamaya oo dad baan markaa u ururinaya wax la mid a taasi xukumkii caamiliinta ma laha xukumkii caamiliinta ma laha waxaanay culammadu yidhaahdaan hadduu zakada gaadhsiiyo ciddii mustaxiqiintaha ee mutaysatay waa markaa zakadii waa ka gudaysaayo waa ka asaxday qofkii bixiyey wakiil baanu ka dhigan yahay oo qofka u dhiibayaa wuxuu niyoonayaa inuu wakiil ka yahay sidaasuu niyoonaya laakiin hadduu ciddii gaadhsiiyo waa ka guday haddaanu gaadhsiin sekadii kama bixin qofkii bixiyey laakiin caamiliinta dowladda marka ay u cayintay islaamka ahi ama ha gaadhsiiyaan ama yaynay gaadhsiine yacni qofkii waxa weeye zakadii waa ka baxday waayo xukuumadii markuu u dhiibo xukuumadii isagu inuu mutaabicaya waajib saaran maaha sharcigu isaga u dhiib buu yidhi waa u dhiibay xilki waa ka dhacay hadduu hadhow marka waxa weeye dadkii mustaxiqiinta gaadhsiin waayo yacni lama odhanayo ruuxii kama bixin yacni lama odhanayo furuuqda udhaxaysa ayay ka mid tahay dadka isxilqaama iyo waxa weeye ruuxa markaa zakada uu imaamka markaa muslimiinta u cayimo furuuqda udhaxaysa ayay ka mid tahay marka dadka caamiliintii waxay ahaayeen sakadii noo keen may odhan jirin intay iska fadhiistaan ee xoolihii intay u yimaadaan bay markaa dhinaca kaga qaban jireen waa tirin jireen wixii ka baxaya iyagaa ka qaban jiray wixii ka baxaya intay tiriyaan ayaa wixii ka baxaya iyagu ka qaban jireen sidaas iyadaa bay ku qaban jireen laakiin intay halkeer fadhiistaan ma odhan jireen noo keen hadda sekadii baanu kaa sugaynaaye oo dabeedna waxay u keenaan iskama kaxaysan jirin saasi ma jirin laakiin iyagu xoolaha intay soo galaan ayay tirin jireen wixii ka baxayana waa yaqaaniin iyagaa ka qaban jiray maaligku markaa halkaasuu ka daawanaya markaa sidaas iyadaabay ahayd marka walaa yujmacu bayna mutafariqin haddii la yidhahdo waxaa loo jeedaa dadka caamiliintaha ee yani markaa zakada ururinaya waxaa loo jeedaa walaa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamicin khashyata an taqila asadaqa oo qiladay ku dhacaysaa waxaa laga baqaya dadka caamiliintaha ee zakada ururinaya baa macnuhu u dhacayaa yaynay markaa isku darin qaar kala soocan yaynay kala soocinna qaar isku jira baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed inay zakadu yaraato yaynay sidaa u kala soocin ama isugu darin haddii la yidhahdo laakiin dadka maalikiinta ah baa loo jeedaaye xoolaha leh waxaa macnuhu noqonayaa khashyata an taksura asadaqa yacni markaa yaynay markaa isku darin qaar kala soocan yaynay kala soocinna qaar isku jira baqasho ay ka baqanayaan zakadu inay badato daraaddeed yaynay isugu darin ama u kala soocin marka waxaa weeye calaa kulli xaal waxaa laynoo tilmaamayaa xiilada waxa la yidhaahdo oo waajib in lagu rido la doonaayo inaynay bannaanayn baatil tahay yacni alxiila ama marka waxa weeye itikhaadu alxiyal liisqaadi waajibin in xeelad la sameeyo iyo tab waajib lagu ridaayo inaynay bannaanaynay muxaram tahay ayaa xadiiska laga qaadanaya baabulxiyalna culammadu aad iyo aad bay uga hadlaan xeeladda xaaraan lagu markaa xalaalaynayo ama xalaal lagu xaaraantinimaynayo ama waajib lagu ridayaa inay muxaramto aynay bannaanin adillo badan baana diidaysa alcalaamatu ibnu lqayim baana aad iyo aad ugu dheeraaday kitaabkiisa leeyahay iclaamu lmuwaqqiciin oo saddex boqol oo safxa wax ka badan buu kaga hadlayaa yacni ibtaalu lxiyal waxa la yidhaahdo taqiyaddiin sheikhulislaam ibnu taymiyana waxa uu ka qoray musanaf la yidhahdo ibtaalu lxiyal yacni la yidhahdo ayuu ka qoray wuxuu kaloo xadiisku inoo sheegayaa wixii markaa ay zake ah ee qaar xoolo isku darsaday markaa yacni xaggooda markaa ka dhacda ee ay bixiyaan way qaybsanayaan waxayna u qaybsanayaan yacni marka cadadka xoolaha iyo tirada ayaa lagu qaybinaya tirada xoolaha ayaa lagu qaybinaya sidaas iyadaa weyi oo masalan haddii ay isku darsadeen mid waxa uu leeyahay siddeetan neef oo adhiya midna wuxuu leeyahay afartan neef oo adhiya boqol iyo labaatan bay isku noqdeen neef baa markaysagaa qabtay neefkii baa mid sii bixiyey ma odhanayaan waxa weeye war neefka aan iska kala badhanno ilaa haddii hadha hadda markaa waxa weeye xooluhu inoo kala socnaan lahayn adna neef baad bixin lahay adna neef baad neef baan bixin lahaa marka waxayna qabtayna hadda waaba neef marka barya badh neefkaan ka dhiganno ma odhan karaan laakiin waa maxay neefka xoolaha loo eegaya xooluhu maxay iskaga dhacaan dee laban laab bay isugu dhacaan midna waa siddeetan midna waa afartan marka waxa weeye neefkii saddex meelood marka laga dhigo laba meeloodna wuxuu qabanayaa ninkii siddeetanka neef lahaa meelna wuxuu qabanayaa thuluthna ninkii markaa afartanka neef lahaa sidaas iyadaa bay markaa tahay sidaas iyadaa ayay markaa tahay taasi waa tusaale tusaale labaad xagga geela haddaad eegto waxay isku darsadeen markaa labaatan geela iyo markaa soddon geela konton bay isku noqotay xiqaa ka waajibta qaalin waxa weeye afar jirgalo ah ayaa ka waajibta qaalin afar jirgalo ah baa ka waajibta qaalinta waxa weeye waa qaybsanayaan laakiin qaalinta marka shan meelood loo qaybiyo laba meelood ahaana waxay qabanaysaa ninkii labaatanka lahaa saddex meelooduna waxay qabanaysaa ay ku beegan tahay ninkii soddonka neef lahaa soddonka tuldood ninkii lahaa ayay markaa ku beegmay sidaas i la-eg yacni waxa weeye markaa laba nin baaba geela isku darsaday labada markaa yacni geela isku darsaday waxa markaa ay kale leeyihiin hadday waxa weeye siddeetan markaa neef oo kale marka ay leeyihiin oo midba afartan uu leeyahay dee labadii qaalmood bay markaa markaa bixinayaan waayo midna waxba markaysaga wax lagula noqdo midnaba markaysagaa kuma hadhin wax lagula noqdo midnaba kuma hadhin haddii markaa geelu masalan uu yahay waxa uu yahay masalan toddobaatan toddobaatanka neef maxaa ka waajibayey toddobaatanka neef waxaa ka waajibayey jadaco yacni markaa qaalin shan jir markaa gala ah ayaa toddobaatanka neef ka waajibaysay qaalin shan jir gala ay markay ka waajibaysay waxay noqonaysaa qaalintaas markaa inay qaybsadaan oo haddii midna soddon lahaa midna waxa weeye afartan lahaa qaalintaasunbay qaybsanayaan toddoba meelood baa loo qaybinaya toddoba meelood baa loo qaybinayaa midna afar meelood midna saddex meelood sidaas bay calaa kulli xaal ay qiyaastu ay markaa tahay marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaasay markaa u qaybsanayaan bisawiyati marka caynkaasaa looga jeedaa walaa yukhraju fi sadaqati harimatun walaa daatu cawaanin ila an yashaaa almusadiq yacni sadaqadda wixii ceeb leh ama zakada laguma bixinayo oo tii gabowday yacni laguma bixinayo duqdii gabowday lagu bixin maayo walaa daatu cawaarin mid waxa weeye ceeb u saaxiibana lagu bixin maayo cawaar iyo cuwaar labadaba waa loo dabdiyey yacni laakiin waxa weeye cawaar haddii lahaa ceebtun baa looga jeedaa laakiin cuwaar waxay ixtimaali kartaa in ceebta looga jeedo iyo in cawarnaanta looga jeedo walaa daatu cawaarin mid ceeb u saaxiibana markaa laguma bixinayo ilaa an yashaaa almusadiq ka marka waxa weeye caamilkee zakada marka ururinaya inuu doono mooyaane yacni markaa mar kale lagu bixin maayo yacni wuxuu tilmaamayaa haddii waxa weeye ninkan zakada ururinaya inuu ijtihaad leeyahay oo masaa-isha ku ijtihaadayo oo taa ceebta lihi hadday waxa weeye waxa kale uu ninku haystaba ay dhaanto oo neefkaa ceebta le baaba u shirtegayo wuxuu haysto neefkaa ceebta leh waaba waaba cawaran yahay kaasaa u shirtegayo wax dhaamaba ninkani ma haysto ama neef dhaamo waa haystaa ee neefkaasi waa neefkii ishuu qabanaysayo dee waxa weeye markaysaga uu aad uga naxayay haddii laga qabto kaa nebiguna sala allahu alay wasalam waa kii ka digay neefka markaysaga xoolaha ugu sita in laga soo qabto ka ugu hooseeyana yaan laga soo qaban bui laakiin ka dhexdhexaadka ah marka xaaladda noocaasoo kale waa ku ijtihaadayaayo yacni waxa weeye waa waa ka qaban karaa oo hadday u muuqato markaysaga inay xagga markaa zakada inay aslax u tahay neefkani ceebta lihi waa ka qaadi karaa mana aha bilhawa inuu kaga qaadayo qaraabakeed iyo markaysaga ninkan aleelay marka u naxariista iyo caynkaas xeebasho caynkaasi waa inan ahayn waxa keensaday waa inuu markaa u arkay waxaan inay aslax u tahay kani ka u arko markaa inay aslax u tahay walow ceebba hala ahaadee waa ka gudaysaayo waa laga qaban karaa sidaas iyadaa baa laga tilmaamaya waktigaa dhacay halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka atub